maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in magaalada muqdisho uu ka bilaabayo liis siinta injineerada iyo farsamayaqaanada ka shaqeeya dhismaha guryaha injineerada iyo farsamayaqaanada ku nool magaalada muqdisho ayuu maamulka gobolka banaadir ugu baaqay inay qaataan liisinka si loo hubiyo tayada aqoontooda saalax xasan cumar afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa warbaahinta u akhriyay amarka kasoo baxay maamulka gobolka gobolka banaadir wuxuu soo saaray awaamiirtan qodobka koowaad guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu go-aamiyey in si rasmi ah loo diiwaangeliyo dhammaan injineerada xirfadlayaasha farsamo yaqaanada iyo shaqaalaha ka howlgala gudaha gobolka banaadir si loo hubiyo tayada iyo xirfadda injineerada islamarkaana sare loogu qaado isla xisaabtanka iyo xakameynta shilalka soo noqnoqday qodobka labaad dhaqangelinta xeer dhismo ee uu yeesho gobolka banaadir kaas oo la jaan qaadayo heerarka dhismo ee dunida si loo nidaamiyo isbarbaryaaca ka jira howlaha dhismo ee gudaha gobolka banaadir islamarkaana sare u qaadid lagu sameeyo qorsheynta magaalada iyo tayada dhismooyinka laga hirgelinayo gudaha gobolka banaadir qodobka saddexaad in loo guuro nidaamka digitalka ee hubinta iyo ansixinta naqshada iyo qaabka dhismeedka dhismooyinka laga hirgelinayo gobolka banaadir qodobka afraad laga bilowda kowda bisha juun duqa magaalada muqdisho wuxuu amray in la bilaabo diiwaangelinta iyo bixinta laysanka injineerada xirfadlayaasha farsamayaqaanada ku hoolan howlaha dhismo diiwaangelinta oo soconaysa muddo ku eg lixdan maalmood qodobka shanaad diiwaangelinta kadib waxaa naqshad kusoo gudbinaya madasha digitaalka ah si loo hubiyo naqshadaha iyo qaab dhismeedka dhismayaasha la siinayo fasaxa dhismo in ay buuxiyaan habraacyada dhismo iyo u hogaansamidda xeerka dhismaha gobolka iyo heerarka badqabka keliya injineerada iyo xirfadlayaasha laysanka injineernimo haysta qodobka lixaad diiwaangelinta iyo bixinta laysanka kadib waxaa fasax u haysta inay dhismo ka howlgeli karaan gudaha gobolka banaadir keliya injineerada xirfadlayaasha iyo farsamayaqaanada la diiwaangeliyey loona ogolaaday laysanka dhismo ee gobolka banaadir dhammaan shirkadaha ku hoolan dhismaha waxaa si adag loo farayaa in aysan ka howlgeli karin cid aanan haysanin laysanka injineernimo iyo xirfadnimo ee gobolka banaadir qodobka toddobaad xarumaha diiwaangelinta laga bilowda kowda bisha juun injineerada xirfadlayaasha iyo farsamayaqaanada waxay iska soo diiwaangelin doonaan xarumaha loo asteeyay ee hoos ku xusan kow xarunta degmada wadajir laba xarunta degmada waaberi saddex xarunta daddhigista ee sugun daliido ee degmada shangaani si kastaba arrintan ayaa fududaynayso la xisaabtanka shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha guryaha ee magaalada muqdisho